wasaaradda gaadiidka cirka dhulka galmudug oo aan rabno inaan ka furo magaalada tangaalkacyo sababtuna ay tahay emerjensi iyadoo ay jirto nabadgelyo la'aan baahsan oo gobolka ka jirta dhinacyo badan taabanaysa xagga maaragtay dadka degan oo aan koontaroolayn iyadoo cadow badan ay dhinacyo badan ka jiraan sababtaas laajirgeed koontaroolka gaadiidku uu noqday mid kallifay in si degdega loo qabto waxqabadkii wasaaradda gaadiidka cirka dhulka marka waxaan iskugu yeeray maamulka dowladnimo iyo shacbiyadda iyo dhammaan inaan gaarsiino in wasaaradda gaadiidku ay rabto inay howlgasho sababtiina ay tahay inay wax ka qabato baabuurta ondashabilnaatiga oo gobolka dhooban ama soo gelaysa ama ka baxaysa oo cadowga sida oo amnigooda uusan sugnayn oo cabsi weyn ku soo wajahday shacbigii iyo dowladda galmudug labadaba waxaan marka u sheegaynaa oo aan dhammaantood u sheegaynaa dadweynaha reer galmudug khaasatan gobolka mudug inta joogta in laga bilaabo maalinkan maantaya oo bishu ay tahay lix bishii shanaad inay ka bilaaban doonto maalinta isniinta gaadiidka maraya gobolka mudug inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xarunteeda oo ku taalla gobolka mudug magaalada gaalkacyo